halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban iyo hirarka efamiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
afiid wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha februarina waa afar iyo labaatanka sanada labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda aweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijka waa go'aankaaga waxaana si wada jira u soo jeedinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdi sandheere
websiteka corsair way ka faa'iidaysan karaan waxa dhigta websitekaas boqolaal kun oo arday ayaa koorse keliya wada qaata oo hindiya ka soo gala oo falastiin ka soo gala oo ciraaq ka soo gala oo u k ka soo gala oo maraykan ka gala waana wax barasho bilaasha horta taas farintaan wax rabaa inaan marlabaad soo eriyo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan axmed tobsiye cabdiraxmaan geljiro oo shahaadada b h d-ga ka diyaariya magaalada shikaago ee dalka maraykanka ahna sarkaal ka tirsan jaamacadda camuudka ee somalilan waxa uu ka hadlayaa waxbarashada fog ee internetka lagu qaato goorlow ayaad maqli doontaan qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a waxbarashada kala duwan ee ka hadla ka hadlaysa dhallinyarta iyo weliba waxbarashada fog waxaad kaloo maqli doontaan qaybaan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo dhallinyaradu ay ku soo gudbiyaan aragtiyadooda waa tahay dhegaystayaal mar kale cawaysiin wanaagsan halkaan naga dhegaysanaysaanna waa v o a arday badan oo ku sugan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxay wax ku bartaan hanaanka waxbarashada fog ee ardaygu isagoo xaafadiisa joogo waxbarashada dal kale uu markaasi qaadan karo haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho ayaa la kulmay qaar ka mid a ardaydaasi warbixintana noo soo diray magaalada muqdisho oo ay ku yaalaan jaamacado kala duwan ayaa waxaa dhigtaa arday fara badan kuwaasi oo si toosa u dhigtay iyo kuwo kale oo ayaguna ku xihan dhinaca dibadda oo waxbarashadooda halkaasi kasii amba qaada qaar ka mid ah ardada wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho ayaana kula kulmay jaamacadda joobkay oo ku taala magaalada muqdisho waxayna igaga warrameen qaabka waxbarasho ee iminka ay waxbarashadooda ay u wadaan anu magaceyga waxaa laa cabdirasaam maalin bashiir oo jooga magaalada muqdisho kana digta jaamacadaha dibadda ku yaalla anugu waddankayga jooga anugu baajkay kolley waxaan ku dhimay waddanka soomaaliya gaar ahaan waxaan kasoo baxay jaamacad ku taala boosaaso oo east african university haddeerna waxaan diyaariyaa barnaamijka master degree programmeska oo waxaan ka diyaariyaa uganda jaamacad ku taala oo locafanish university qeybteeda muqdisho waxaan hoosgaleeya ama xiriir lale jaamacadda joobki university oo ku taala magaalada muqdisho marka kolley barnaamijkaas barnaamij fiican waaye oo qof kastoo soomaaliya jooga anfacaya sababto ah barnaamijyada ugu muhiimsan aan kul ka faa'idaysano waxaa ka mid a annagoo waddankay joogno oo shaqaysanayno oo wax kasta helayno inaan waxbarashadii heer sare helno muhiimadda koowaad waxaa waaye qofka horta inuu waddankiisa joogo waa muhiim in waxbarasho sare helana waa muhiim laakiin waxaa waaye see barnaamijka iskula keenaya dadku inta badan waxay xiiseeyaan in aadan dibadda ay wax kusoo bartaan qof kasta wuxuu respect garanaya wuxuu leey dibadda wax kusoo barto waddanka waxaa noqonaya qofka aqoon-yahan laakiin anagu taas ma aaminsanin waxaan aaminsan nahay in waddanka adoo jooga inaa waxbarti sababtaa waxaad fahamsan tahay key for education macnaha key for jobs macnaha furaha shaqada adaa hayo sababtaa waddanka waa joogtaa waa shaqaystaa waxna waa bartaa laakiin qofka hadduu baati dhameeyo maybe waa shaqaynaysa adoo shaqaynaya ayaad waxa kuusoo baxay master programs dibadda ina aado waxaana khasab kugu noqotay inaad regular class dhigato jaamacadda meesha ku taalo marka shaqadii aad joogtay waa loosgaraynaysaa macnaha ma suurtagelaysa inaad shaqada sii wato sii wadaa marka markaas waxaa ka dhacaya inaad misgarayso shaqadaadi laakiin qofka soo joogo shaqadiisu haystaa inkam fiican baa soo gelaya shaqadu hay shaqa ka badan buu raadinaya online waxuu ku dhiganaya waxaa kasii muhiimsan online baad barata maxaa ku barataa distance marka d l markii la dhaho qof wuxuu ka fahmayaa inay tahay barnaamij khayaaliya laakiin waa barnaamij muhiima qof kasta anfacayso maxaa yeelay ilmaha ka korsanaysaa lacag waa helaysaa activity badan baa sameysa sababta glass ma xaadiraysa laakiin haddaad glass xaadirto waxaa laga yaabaa in wakti badan aad ku loosgarayso meeshaas aad mataqaan shaqadaada aad loosgarayso laakiin barnaamijkan master degreega programis qofka asoo wadankiisa joogin u barto aad baan usoo dhaweynaynaa dadka lamidka ah oo ardada ah oo jaamacada wadanka barto waxaan ku dhiirigelinayaa inay barnaamijka ka faa'idaystaan asagoo wadankiisa joogo magacayga waa abubakar faarac cabdilaahi kana tirsan ardayda jaamacadda joogtay kana imaaday dalka banaankiisa waxaan ka imaaday sacuudi carabiya marka aan fiiriyay ardayda waxbarashada heerka ay u sareyso iyo qaabka ay ugu qabsadaan ayagoo wadanka joogaan waxna way bartaan wayna shaqaystaan micnaa markaan fiiriyay waxaa ila ficnaatay in aan dalka aan dib ugu laabto kadibna aan ka ambaqaado jaamacaddii si aan micnaa heer sara u gaaro anuu joogo dalka marka barnaamijyo waxaa aan sii bilaabay micnaa anuu wadanka gudihiisa joogo in aan sii bilaabay sacuudiga maxaa ka baran jirta intaad joogta micnaa sacuudi weli intaan joogo wax aan ka baranaya malahan micnaha waxaan iska ahay dad micnaa meesha iskaaga tegey micnaa iskaaga noolaay nolol ahaan halkaana markaad soo laabata waxbarashada halkaana ku bilaabay waxbarashada dib u bilaabay micnaha waxaan arkay marka ardaydan iskuloodka ahayn waxaan arkay nin walba maasha allah dadkii digrii qaar inay ahayeen master qaar inay baaji yihiin micnaa marka waxay igu igu khasabtay inaan dib u bilaabo marka heerkayga waxbarasho marka sababtaasna waxay igu kaliftay inaan wadanka dib ugu soo laabto kana bilaabo jaamacad haddana maasha allah waxaan rajeynaa inaan heer sare aan ka gaaro marka jaamacadda aad dhigato qaybtee dhigataa ani public health public health aan bartaa hay ka waran hadda marka waxbarashadu maadaama muqdishona aada joogto muqdisho wadan nabada aad ka timid muqdisho timid wallaahi markaan ka imaado wadanka waxaan ka aaminsanahay wallahi horta maasha allah sidaan umaleynaa ma aysan naqanin waxbarashada waxaan arkay heer sare iyadoo ah maasha allah ani marka waxaa markaan imaanayn hiddeed waxayd inaan imaado aan joogo isbuucyo ma laba isbuuc kadibna aan sii anbabaxbo inaan kusii nagaado niyadeed ma ahaynbo micnaha sida anaa aaminsana laakiin hadda waxaan arkay meel aan ku dego meel aan waxbarashada aan ka anbaqaado micnaha maasha dhalinyarada wadanka markaan arkayna maasha allah waa dad aan ku qancay qaabki wax u marka waxbarashadii halkaan ama ku dhamaysan karaa qaabkaan ku aan ku dhamay haye cabdirasaaq waxbarashada hadda waa ku socotaa bal ka waran dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii inta aada waxbarashada ku jirto o dhan waxyaabaha kala soo kulanta horta qofka markuu wax baranayo wuxuu iskaga jiraa hawl aada u adag waxbarashadana qofka inuu barto waa wuxuu ilahi ku hadeeyo because of dad waxaa jiro waxbarashada laga bixiyo oo mataqaanaa lagacan qabto lakin anyway ma saamaxdo macnaha inuu qofkaasi heer master gaaro ama heer b h d gaaro laakiin aniga inta badan waxbarashadeydii waxaan kusoo qaatay si mataqaanaa iska fiican oo waxaan haystay family handle gareeya family kargareeya oo waxbarashada markasta isku day inaan ku guulaysto ilaa aan gaari heerka b h d anigu waxbarashada markaan bilaabay dugsi hoose dhexaan ka bilaabay ilaa classka maxaan ku dhahaa twelve ama form four classeska aniga si saxan u dhamaystay kadib waxaan bilaabay inaan galo badg aan bilaabo maadada la dhaho i t ama information technology marka maadadaas intaan dhiganaya horta abastikals badan waa la soo kulmay waxaa kamid a inuu macalin ajnabi wax kuu dhigayo adigana luqadii ay aada kugu adag tahay maybe inaad luqada ku hadasho inaad macalin ka fahanto iska adkaanaysaa marka caqabadaha ugu badan igu soo wajahay waxaa waaye xagga language oo macalinka wuxuu dhigayo in fahamkiisa u yar yahay maadaama aan barrier ka qabin luqada ingiriiska laakiin markii dambe at least waxaan sameeyay dadaal ah inaan ingiriiska maadada ingiriiska aada ugu guulaysto aan inta badan xataa laftiga macalina ka noqdo marka waxbarashada inta badan waxaa la dhahaa waa indirect colony macnaha waa gumaysi aysan cidna ku khasbay sababtaas wixii inaad soo kalaado inaad jaamacadda timaado inaad transportation soo bixiso inaad koosiga bixiso macnaha waa gumaysi haddana aan gumaysihayn laakin gumaysigaas waa gumaysi ugu liibaanayo faa'ido badan keenayo because of hadda aniga master programiska waxaan bartaa maadada la local administration ayaan ka diyaarinaya masterkeyga marka kolley aniga masterkaas waxaan ku doortay locally qof kasta hamiguu leeyahay laakin hamigeyga insha allah waa fog yahay laakin maadaama an shis wax ku doortay inay tahay maado aada u fiican oo aada u ballaaran marka qof kasta oo jecel takhasuskiisa kolley uu ka fikira lakin anu taasaan doortay waxaana ku doortay anuu waddankayga joogo inaan waxaan dhalgarayn karo sababtoo ah costing administration baa jira macanaa waddan kale haddaad tagto uganda oo kale hadda aniga jaamacadda kafalish uganda ku taallaa inaan uganda tago kharshka igu bixi lahaa kolley kharsh aada u badan waayo oo mataqaana noloshaydii jaamacaddii daily lifekii waxyaalo badan baa kusoo wajahaya loo bahan inaad la macamusho laakiin waxaa ka doorbiday aniga in mataqaana locally aan wax ku barto anoo fursado badan ka faaidsanay sababta discussion badan maa samey dad badan mala sheekaystay lakin hamigii wuxuu ahaa inaan wadanka dibadiisa mar aado laakin weliga anigu waddan kama bixin inta badan waxaan ku ahaan lahaa waddan kale aad bal dadka environmentiga iyo jaamacadaha la sheegay dibadda lagu soo barto soo fiiri laakiin ima saamixin later waxaan go'aansaday inaan waddan kale joogo m b a ga iska diyaariyo magaalada muqdisho ayaa waqtiyadii ugu dambeeyey dhallinyarada ku sugan waxay horumar ka sameynayeen dhinaca waxbarashada iyadoo tiro ahaana ay aada u soo badanayeen jaamacadaha kala duwan ee muqdisho axmed xasan colaad v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal ardayda ku dhaqan magaalada boosaaso ee puntland ayaa iyaguna fursado la mid ah kuwa ardayda magaalada muqdisho ka hela jaamacado dibadeed oo fasal ay ka qaataan ardadan ayaa u badan kuwa diyaariya shahaadada heerka labaad ee jaamacadda amaba master digriga loo yaqaano warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa inoo haysa wariyaha v o eda faadume yaasiin jaamac hadday xilliyadii hore ardayda ka qalin jabisaa waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadaha ku yaal gudaha puntland ay wadamo shisheeye oo soomaaliya ka baxsan u aadi jireen heerka labaad ee waxbarashada master degree ayaa iminka waxaa iminka jaamacadaha iyo macdiyada qaarkood ee ku yaal puntland ay iskaashi waxbarasho la sameeyeen jaamacado ku yaala wadanka dibaddiisa sida hindiya bakistan suudaan iyo kuwo kale fursadahan waxbarasho ayaa ardayda qaarkood waxa ay wax ku bartaan waxbarashada fog ee distance learning waxaana inta badan ka faa'iidaysta siyaasiyiinta puntland iyo shaqaalaha dawliga ah howlwadeenada shirkadaha ganacsiga shaqaalaha hay-adaha qalaad ee fadhigoodu yahay puntland iyo bulshada inteeda kale jaamacadda amity university ee ku taala wadanka hindiya iyo macadka vision international ee xaruntiisu tahay magaalada boosaaso ayaa iska kaashaday sidii ay u gaarsiin lahaayeen ardayda soomaaliyeed ee ku sugan gudaha puntland inay waxbarashadooda ku qaataan dariiqada online-ka oo uu u sahlayo adeega internetku qaar ka mida ardayda wax ku barata dariiqada online-ka ayaa v o e da uga waramay sida ay uga faa'iidaystaan fursadahan iyaga oo ku sugan gudaha soomaaliya bismillahi waxaa la yidhaahdaa cumar ciise maxamed waxaan ahay madaxa hogaanka ganacsiga shirkadda golis waxaana aan qaadanaa duruus aad iyo aad u kala duwan oo baaxad weyn oo master of business administration qaybta international businesska marka aad iyo aad waxbarasho u ballaaran oo dhinac walba taabanaysa baanu ka faa'iidaysanay waana wadnaa semesterka labaad baa hadda noo socda waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay guul noogu dhammaato waana aqoon aad iyo aad waasac u ah oo taabanaysa dhammaan qaybaha kala duwan nolosha biniaadamka ka waran dareenkaaga adigoo jooga xafiiskaaga haddii laguu sahlay inaad halkaa cashiradaada ku qaadato wallaahi waa fursadaan heli karin waana uga mahad celinayaa dhammaan intii noo fududaysay oo ay ka mid yihiin fishin international oo hawshaas wax badan ka soo qaatay iyo dowladdiina siisay oo deeqdan waxbarashadana siisay iyo jaamacaddii hawshaa noo hortay intaba uga mahad celinaya waana fursad qaaleh magaca xareed saalax baa la yidhaahdaa waxaan ka mid ahay ardayda dhigata barnaamijka online waxaan bartaa international business oo mbda ka tirsan hadda waxaan ku dhex jirnaa semesterkii labaad oo runtii waxaan u aragnaa fursad fiican oo waqti aan u baahi qabnay oo aysan wadanka ka jirin waxbarasho sare ku soo aaday materialiska iyo quality-ga aan ku haysanaana runtii iyadoo free ah ayay haddana waxay tahay qani marka waa arin aan u aragno fursad yani ilaahay uga mahadinayno aan uga mahadinayno dadkii isku hawlay oo soomaalida ahaa oo fishan ka mid tahay iyo masarka dibadda ayaa loo aadi jiray haddii la soo dhoweeyey oo dalka gudihiisa la keenay maxaad ku oran lahayd bulshada ku dhegaysanaysa baahi badan baa waddanka ka jirta oo waddanku muddada dheer uu burbursanaa oo waxbarashadu gaabka galay iyo weli inaysan waxbarashada brefatkaayoo la aasaasay mustawaha gaarin labadaba marka la isku daro waxaa la fahmayaa baahida weyn ee jirta marka waxaan kula talin lahaa ardayda barnaamijka ka faa'iidaysan kara oo waddanka ku sugan inay tahay fursad qaaliya oo ay uga soo kaban karaan gaabkii iyo duruuftii jirtay magacaygu waa cabdikaafi xasan jaamac waxaan ka mid ahay ardada dhigata brogramkan ee heerka labaad ee masterka jaamacadda amity university gaar ahaan maaragtay qaybta maamulka maaliyadda ama financial managementga wey masterkaygu waxaana noo fududaystay macadka vision college oo runaantii host gareeyey oo maaragtay boosaaso in imtixaanka lagu galo oo maaragtay lagu qaato halakan maaragtay duruusta qaarkeed xitaa facilitate gareeyay dad facilitators oo fududeeya hawshaas keenay runaantii waana program wanaagsan aad baan uga mahad celinaynaa in aanu helno fursadaas run ahaantii aniga waa nasiib gaar bay tahay iyo fursad gaara waa iswaafaqsan yihiin filliga hadda aan dhigto oo ah maaragtay maamulidda iyo controolka maaliyadda iyo shaqadaydu maadaama hadda shirkadan weyn oo hadda companygan golis maaragtay telecommunication company aan ka ahay maaragtay hanti dhowre run ahaantii waa fursad fiican oo wixii aanu baranaynay iyo ay iswaafaqsan yihiin iyo shaqadayadii run ahaantiina dee waa garanaysaa markasta oo ay iswaafaqsan yihiin culumta aad faa'iideynaysana maaragtay aad dhiganaysid si camali ama practical aad u tadbiiqinaysid oo u dhaqangelinaysid waa waa khasab inay wax ka bedelayso shaqadaada iyo horumarkaaga
dabcan macalimiinta aad wax ka barataan hindiya ayay ku sugan tahay haddii wax idinku adkaadaan yaa idin caawiya
walaal sidaad la socotid ba adduunka hadda waa global oo hadda telecommunicationkii maaragtay iyo wixii iyo internetkii iyo fursaduhu aad bay u badan yihiin material aad u badan run ahaantii baa lanoo keenayo bugaagtii iyo fiidiyoyadii iyo kulli oo ku jira sidoo kale internetkii iyo maaragtay maktabadihii kaleeto iyo access buu leeyahay qofka hadduu internet maaragtay fiican haysto marka run ahaantii isma lihiin wax hadda idinka xanimi karo ama problem caqabad idinka qabsan kartaa kala fogaanshaha waddanka wax laga baranayo iyo waddanka wax lagu baranayo dhib bay keenaysaa isma lihin
maxamed mire axmed arday ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadda amity ee distance learningka ah ee masterka oo jooga boosaaso waa gartay maxamedow adig qaybtee barataa
annaga waxaan bartaa master of finance ama controolka maamulka iyo ilaalinta maaliyadda haye maxamed waa shaqaysaa waan maraynaya ha waa shaqeeyaa waxaan ku shaqeeyaa logisticska ama supply chain waxa soo adduunka looga yaqaan bal ka waran marka caqabad kugu tahay shaqada iyo waxbarashada caqabad waxay ahaan lahayd markii aan waktina shaqada joojiyo waktina ama aan xirto sidii waaga hore dhici jirtay dadku marka ay masterka diyaarinaya inaan u aado waddan kale laakiin hadda waxaa la iigu keenay waddankaygii waxaan ku haystaa internetka oo xafiiskayga aan ka access garaya waxaan helaa fasilitiskii loo bahnaayo dhan hadday tahay macallinkii online usoo gelaya hadday tahay duruustii lasoo gelinayo hadday tahay wixii su-aalaha aad weydiinayso kadibna jawaab lagu siinayo hadday tahay baaris adiga laftaada maadaama masterka qofku gaaray waxaa laga rabaa guide un baa lagu noqonaya ama hage laakiin adigaa baaran doona culumta waxyaalaha baranayso marka waa fursad adigoo xafiiskaaga jooga aad ku heshay waxbarashadii aad wakhtiga dheer ku bixi jiray oo wadamada dhaadheer loo aadi jiray oo duruufaha wadamadaas iyo taada iyo wax badan ay marka dambe iswaafiqi waayi jireen oo dhibaatooyin kala kulmi jireen ardada meelaha tagta in badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan puntland una baahnayd inay barato culumta sare ee waxbarashada ayay u saamixi weydaa iyaga oo tixgelinaya kala fogaanshaha qoyskooda iyo dhinaca shaqada ay hayaan waxaa kaloo dhacda qof shaqo fiican ku haysta waddanka gudihiisa inuu joojiyo si uu waxbarashadiisa usoo dhammaystiro laakiin tallaabadan ayaa ah mid meesha ka saartay duruufaha ku adkaa in badan oo ka mid ah dadka jecel inay aqoontooda horumariyaan sidaasi waxaa v o eda u sheegay abshir cumar huruuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed kuna sugan magaalada boosaaso runtii waxaan u arkaa fursad qaali ah oo aan horey waddanka uga jirin tusaale ahaan waxaa jirta dad badan oo doonaya inay ka faa'iidaystaan culunta sare iyagoo waddanka joogay aan saamixi karaynin inay ka tagaan howlahooda iyo feerahooda arintaas waxay ku lifi jirtay inay iska joogaan ay waxbarasho seegaan ama wax horumara aanay samayn sidaa dhigeeda intii fursad u heli kartay inay wadamada shisheeyaha u dhoofaan oo aadaan waxay ku khasbanayeen inay meheradooda xiraan camaladii iyo shaqooyinkay hayeen ay ka tagaan si ay wakhti u siiyaan iyo dhaqaale inay dibadda iyo meelo fofo wax kusoo bartaan oo ay markaa dib ugu soo laabtaan hadda taasoo dhan waa laga gudbay horumarka hadda deegaanka ka jira ama waddanka ka jira ama hadda qaabkan casriga wax loo baranayo waxay u sahashay arday aad u fara badan oo waddankana waxtar u leh inay iyagoo shaqooyinkoodii haysta ay wax bartaan dad tayo sare oo waxbarasho leh iyo kartina waddankii iyagoo howlahooda haysta ay waxbartaan isla marhaantana waddankii ay waxsiyaadiyaan marka waa fursad qaali ah runtiina mahad ilaahbaale laakiin dhammaan inta fursadaas heshay sida fishin international iyo dhammaan jaamacadaha kale ee fududeeyey in iyaga oo tobannaan kun oo mayl u jira barahan haddana ay mataqaanaa dadka usanaan waxbartaan kobaca isgaarsiinta ka howlgasha gudaha puntland oo waayadan dambe si xawli ah u socda ayaa u sahlay in arday badan oo oo Soomaaliyeed ay wax ka bartaan jaamacada ku yaal wadamo fogfog oo ka baxsan gudaha Soomaaliya iyagoo jooga wadanka gudihiisa isla markaasna fursad u hela inay shaqaystaan Faadime Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
waatay dhegeystayaalkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a idinkoo markaasi dhegeysanaya barnaamijka waa go-aankaaga si ka duwan sidii xilliyadii hore tiro badan oo arday oo ku nool xeryaha dhadhaaba ee dalka kenya ayaa hadda waxbarasho jaamacadeed hela fursadahaas batay waxaa qayb ka ah waxbarashada fog oo lagu soo daray hanaanka ay ardada dhadhaab wax ku bartaan wariyaha v o a ee xeryahaasi aadan xasan tarax ayaa warbixin umuurtaasi ku aadan noo soo diray inaad ku hamiso waxbarasho jaamacadeed adiga oo ku nool xero qaxooti waa arrin ay dad badani ay u arkaan khiyaali balse xaqiiqdii arrinka xeryaha dhadhaab oo rubac qarni dhisneyd waa ay ka duwan tahay kumanaan dhalinyaro yaa sanad walba ka baxa dugsiyada sare ee xeryaha inkastoo tiro yar ay hesho jaamacad taanina ma aha inay keeneen buunto hoose balse waxaay haleeli waayeen fursadii oo waxaa la ogol yahay oo keliya tiro yar oo cayiman taasoo lagu kala soocayo buundooyinka hore keliya sanooyin kadib yaad moodaa in jaangooynta laga gudbayo oo loo gudbayo in tiro badan ay ku xaroodaan jaamacadaha dalka kenya sababta ugu weyn ee keentay inay kororto tirada garaysa jaamacadaha yaa ah in jaamacadihii dalka ay bilaabeen inay xarumo ka furteen xeryaha iyaga oo badanaa ka dhigay in waxbarashadoodii mid lagu dhigto masaafo amaba distance learning waxa afka qalaad loogu yeero midda labaad ya ah in hay-adihii deeqaha waxbarasho bixin jiray ay dhaqaalo ka badan kii hore heleen taasina ay kordhisay tiradii horay u bixin jireen jaamacadda kenyatta oo ka mid ah jaamacadaha dalka kenya ayaa markii u horeysay hirgelisay in shahaadada sare ee digriiga loo yaqaan ardayda waxbarashada heerka sare jeceli ku diyaarin karaan xeryaha iyaga oo qaadanaya shahaadada ay bixiso jaamacadda kenyatta arrintan ayaa ku timi heshiis iskaashi oo dhexmaray maamulada jaamacadaha kenyatta iyo qaar ka mid a hay-adaha deeqaha waxbarasho bixiya iyada oo arrintani noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ardayda dugsiga sare marka ay waxbarashadooda ku dhammaystaan xeryaha waxa ay shahaadada digriiga kusoo diyaarin jireen dibadda dalka amaba caasimadda oo masaafo ahaan aada uga fog iyada oo kharash xad dhaaf ahina ku bixi jiray hase yeeshee tallaabadan oo ah mid lagu farxo islamarkaana loo qaaday dhinaca wanaagsan ayaa waxa ugu horeyn faahfaahintaasi dheer inaga siinaya mark okelo oo ah guddoomiyaha ururka deeqbixiyayaasha scholashibyada waxaa bixiya hay-adda d r c iyada oo ay maalgeliyaan hay-adda u n c r iyo kuwa kalaba tirada ka faa'iidaysta waxbarashadan waxa ay ku xiran tahay sida loo helo deeqo maaliyadeed hay-ad kasta waxa ay leedahay sifooyin ay ku bixiyaan deeqahan sida aan usoo kala xulanana waxa ay tahay annagoo u eegaynaa buundooyinka ay keenaan tacliinta sare ee heer jaamacadeed ayaa tobankii sano ee u dambeeyey marba mar kasii dambeysay cirka isku sii shareeraysay iyada oo wadanka ay ka aasaasmeen jaamacado tiro badan sidoo kalena tallaabadan ayaa dhiirigelin weyn siinaysa in xataa la isku dayo in xeryaha laga hirgeliyo qorsho suurtagelinaya ku diyaarinta shahaadada waxbarashada ugu sarreysa ee b h d da ardayda dugsiyada sare ka baxay keliya ma ahan kuwa hela jaamacadaha masaafada balse waxaa iyana fursadaas looga faa'iideeyaa macalimiinta dugsiyada hoose iyo dhexe kuwaasoo kor loogu qaadayo xirfadooda nasiib maxamed waxa uu ka mid yahay macalimiinta waxa uu iiga waramay sida ay wax u barteen iyo waxa ay ka faa'iideysteen
barnaamijka macalimiinta waxbarashada lagu talagalay ee b oneka wuxuu bilowday sanadkii labada kun iyo tobankii wuxuuna ka bilaabay xerooyinka dhadhaab xero walba waxaa la tababaraya macalimiin toddobaatan ah macalimiintaas oo dhigaan dugsiga hoose waxaa xero walba mar walba tababarka uu ku bilaabanaya toddobaatan macalin xerada ifo exle haga dheer marka isku jir saddex hara laba boqol iyo toban ayaa ka faa'iideysanaysay sanad walba wuxuu soo bilaabay sanadkii labada kun iyo tobankii sidoo kale labada kun iyo kow iyo tobankana waxaa ka qayb gashay macalimiin kale oo sidoo kale laba boqol iyo toban ah labada kun iyo laba iyo tobankana sidoo kale macalimiin kale ayaa ka qayb gashay oo laba boqol iyo toban saddex hare ah macalimiintaas waxaa la berayay habka teaching methodo- primary teaching methodology oo ah habka ardayda dugsiga hoose wax lagu baro waxaa bixinaysay oo isbonsorgarinaysay hay-adda afsi waxaana kooska bixinaya macalimiin ka socda jaamacadda mount kenya university tiro cayiman yaa sanad kasta gasha macaadyadan kuwaasoo xarooda bisha iskuullada ay fasaxa yihiin waxaan eh, ka xero walba markii aan qiyaas ahaan fiirno waxaa kaba- ka faa'iidaystay ilaa laba boqol iyo konton ilaa laba boqol iyo toddobaatan macalin hasha xero marka xerooyinka dhan markii loo ilaa toddoba boqol oo macalin aa ka faa'iidaystay tusaale ahaan macalimiinta maxaa la barayay oo en, ay ka faa'iidaystanas leedahay
Een, run ahaantii eh, kooskan oo biwanka ah macalimiinta wuxuu u anfacay een, mataqaanaa si zaa'id ah sababtoo ah macalimiintan iskuullada een, ka dhiga xerooyinka waa macalimiin soo bogay iskuullada eh, sa- iskuulka sare ee secondaryga qof markuu iskuulka uu bogo secondarygana eh, markiiba eh, maaha eh, ma helo markiiba koosas ama mataqaanaa waxyaala eh, waxbarasho dheeraad oo hore uu ka helayo marka qofka waxay ku qasbi inuu shaqo raadsado shaqada ugu badan marka qofka uu helayo oo markuu xerada u joogana waxaa u badan macalinnimo marka macalimiintan markay iskuulka bogeen ayagoon khibrad dheeraad lehen oo ah aan- untrained teachers ama u t ayay shaqada bilaabaan marka tan waxay u sahlaysaa marka inay ka dhigto trained teachers macalimiin u tababaran sida loo baro ardayda em, primary-ga marka aad bay uga faa'iidayaan waxay baranayaan qaababka ilmaha ardayda loo handle garay ama loo baro loo qaabeeyo sida loo controlo sida mataqaanaa wax lagu fahansiiyo een, ardayda yaryar ilaa glass one two three wax oo dhan ilaa cunuga si walba qaab walba wax lagu fahansiiyo marka qa- aad bay u anfacday sidaan ogna aniga waxaan kamid ahaa macalimiinta ka faa'iidaysatay run ahaantii waxaan ka faa'iidnay wax wax aad u weyn keliya ma ahan jaamacadaha waxaa xeryaha ka hirgalay hase ahaatee waxaa iyana jira dugsiyo sare oo ay dhigtaan arday tiro badan kuwaas oo marka loo eego xeryaha oo keliya ay ka jiraan shan dugsi sare oo ah kuwo dawli ah iyo labaatameeyo kale oo kuwo gaar loo leeyahay kuwaas oo marka la isku daro ay ka soo baxaan arday tayo iyo tacliinba leh dhinaca kale waxaa iyana jira dugsiyo hoose dhexe oo iyaguna ay sanad kasta ka soo baxaan arday tiro ahaan ka badan kuwa ka soo baxa dugsiyada sare kuwaas oo ay dhinac socdaan maahadyo lagu barto luuqadaha iyo xisaabaadka oo iyaguna dhinacooda iska soo taraya isku soo wada duuboo guud ahaan kaalinta waxbarasho ee xeryaha ayaa la oran karaa waa mid gaadhay meel wanaagsan islamarkaana hiigsanaya meel halkaa ka sarraysa iyada oo wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay soo kordhayaan dugsiyada iyo goobaha waxbarasho ha ahaataba kuwo gaar loo leeyahay amaba kuwa hayadeed taas oo haddii ay sida u sii socoto u muuqata mid waxtar badan u yeelan karta dadka ku nool xeryaha aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax oo nala socodsiinayey warbixintaasi uu ka soo diray magaalada dhadhaab waa xerada qaxootiga dhadhaab aan idhaahdo haatana dhinaciisu uga antahaynu jaleecno waa heestii he heelow hoobilow iyo fanaanadii maryam ruun
Thank you.
waatahay heestaasi ee helow hilowle iyo maryan run halka aan ku dhaafno haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaga oo uu marti noogu yahay cabdiraxmaan axmed obsiye cabdiraxmaan geeljire oo shahaadada b h d-ga ka diyaariyey magaalada chicago ee dalka maraykanka ahna sarkaal ka tirsan jaamacadda camuud ee somalilan cabdiraxmaan geel jire ayaa waxa uu markaasi sheegayaa ama qaadadhigi doonaa faa'iidada ay ka heli karaan ardayda soomaaliyeed waxbarashada fog waxaana markaasi waraysatay falastiin axmed iiman oo waraysigan inoo qaatay
cabdiraxmaan marka hore kusoo dhowow barnaam xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waan soo dhawey horaa baxsan tahay falastiin marka la yidhahdo distance learning ama waxbarashada fog ee uu qofku waxbarto isagoo aan iskuolkii joogin bal micnaheedu waa maxay maxayse uga duwan tahay waxbarashada kale ee uu ardaygu tegaayo iskuolkii ama jaamacaddii waad mahadsan tahay falastin adig iyo shaqaalaha voice of america iyo ummadda soomaalida inay dhegaysanaysaba aad iyo aad baan idin salaamaya waanaan ogahay halkanka aad ugu jirtaan inaad dadka soomaaliyeed wacyigelisaan xagga waxbarashada taxriibka iyo waxyaabahaasi haddii aan su-aashaada usoo noqdo horta waxbarashadan la yidhahda distance learningka ama waxbarashada meesha fogoo laga baranaya wakti horey soo bilaabantay kulbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaadhaysay oo technologyga iyo iyo iyo iyo iyo qalabka lasoo saaraya door buu mar walba ka qaadanaya marka waxbarashadaas waxay kaga duwan tahay waxbarashada kale waxa weeye waa adiga oo gurigaaga joogo weliba tan hadda waktigan casrigaa socota haddii aynu ka hadalno aynu tii qadiimkii ka tagno tana hadda socotaa waxa weya adigoo gurigaagii jooga oo xafiiskaagii jooga oo haddaad doonto airboodka jooga ayaad calaaskii ku dhex jirtaa calaaskii kuwa calaaska dhiganayay ee laftigooda calaaska ku dhex jiray ayaad calaaskii kula dhex jirtaa oo waxa ay samaynayaanna aada la samaynaysaa maxaan ku dhahay macalinka wax u dhigayna aad daawanaysaa oo aad dhegeysanaysaa weliba waxay dheer tahay waxa laga yaabaa marka calaaska uu ardaygu ku jiro in waxbarashadaa uu macallinka u sheegayo uu ka faa'iidaysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo caqligiisa o dhanba uu soo jeedo waxa laga yaaba inuu toddobaatan boqolkiiba lixdan boqolkiiba macalinkaa ka qabsado laakiin ka onlinekii waxaa laga yaabaa inuu hadhow tole macalinkii uu dib u dhegaysto oo ma uu toban jeer ku ceshado oo labaatan jeer ku ceshado oo uu intaa dheer yahay jaamacaduhuna inta badan hadda dee konton boqolkiiba waxbarashadoodu waxay u bedeleen jaamacaddii doonta ha ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada online-ka ah waayo dadkii waxay noqdeen mashhuul beero kala duwan bay joogaan marka technologyga koray ee hadda jira ayaa wuxuu suuro geliyey in waxbarashadii online-kii ay maaragtay ay ay baadidka la kala baxdo oo ay beri dhow waxa laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku dhahday dhammaan field kasta oo waxbarasho imika couse kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online jaamacad kasta waxaa leedahay class dee qaabkii asligii loo barto ee la yaqaanay traditional classka la yidhaahdo iyo qaabkan online-ka aba jaamacad kasta imika way leedahay marka taariikhda weyn bay leedahay technologyga iyo waktigaa lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaadho oo midhaheeda si fiican loo gurto
marka maxay tahay duruufaha keena in qofka uu u weecdo dhinaca kale ma laga yaabaase markay noqoto inuu qof ma laga yaabaa markay noqoto hadda imtixaanada oo kale ama fahamka oo kale in ardayda qaar ay ku adkaato in ay iyagoo aan galaaskii joogin ay ay wixii casharadii laga rabay ama assignmentigii laga rabay ama imtixaanadii ay ku adkaadaan oo ardayda qaar aanay u shaqaynaynin waxbarashada iyagoo aan galaaska joogin ay waxbaranayaan caqabada ma ka yimaadaa dhankaas horta waxa shardi waa runta waxyaabaha yani caqabadaha ka iman kara kamid bay tahay laakiin waxa weeyaan qofka horta marka horese waxa laga rabaa isaga niyadiisa inuu la yimaado macalinku sidiisaba halkuu doona ha joogo jaamacaddu doonaha joogay macalinku wuxuu ku siinayaa oo waxyaaba yaroo gaagaaban buu macalinku ku siinaya waxa la tips la yidhahdo ayuu kusii siinayaa laakiin siddeetan boqolkiiba waxaa laga rabaa inuu ardaygu la yimaado dadaalka waxbarasho inuu la yimaado marka waa mas-uuliyad ardayga saaran mas-uuliyadda macalinka saarani marka uu intaa gaadhsiiyo ardayga utaalla inuu wixii ka faa'iidaysto imtixaanada iyo waxaan imika horumarka la sameeyey dee waxay computer baa saxayaba macalimiinta qaarkood noo saxaanba macalimiinta xataa traditional classeska classyada asliga ah wax ku dhigaa laftigoodu waxay leeyihiin dhaqano kala duwan oo imtixaanka loo qaado waxaa laga yaba inuu macalin ku idhaahdo adigoo classkii caawa la jooga inuu ku idhaahdo imtixaanka qaado guriga kaga soo shaqey yani oo take home take home exam imtixaanka la yidhahdo guriga kaga soo shaqey inuu idhahdo macalin kale waxa laga yaba inuu idhahdo okay waxaan ka dhigayaa maxaan ku dhaday runiya ben macalin kaba dhaqan buu leeyahy marka taas horta caqabad weyn oo hortaagan ma aha fahamka ardaygana dee macalinkii had iyo jeer imika waxbarashada onlineka macalinkii had iyo jeer iyo ardaygiiba way is arkayaan iyo ardaydiiba way is arkayaan way kulmayaan wakti bay kulmayaan weliba waxay kaga fiican yihiin kuwani waa qoraal inta badan qoraalka la soo gudbinayo iyo cod la arkayo oo oo aad daawanaysid marka waxa laga yabaa labaatan arday markay macalinka su-aal weydiiyaan oo class wada qaadanaya labaatanka arday labaatankaa su-aalada kala weydiiyay inayba kugu fillaataba ood ka maartiba macalinkaada waa su-aal weydiisid ood arday kasta arkaysid macalinka su-aasha uu weydiinayo marka runtii xagga fahamka waxaan qabaaba waxa kaga faham fiican waxbarashada onlineka oo wakti waxbarashada onlineka in qofku uu wakti badan gelinayo ee uu arkayo macalinkii ardaydii kale sida ay interaction ula sameynaya inay isku dhexgelayaan ayaa waxay suuragelaysa inu macalin inuu ardaygaas wax badan wax badan ka faa'iidaysto oo la dee labaatan jeerna ku ceshado marka runtii waa waa dadaal gaar ah oo ardayga looga baahan yahay inuu waxaa fahmay inaanu fahmin marka la fiiriyo oo kale imtixaanadoo kale haddii ardayga aanu mar iskuolkii fadhin oo macalinka aanu fiirinaynin ama qof kaloo ilaala aanu jirin ma laga yaaba in ardayga ay u fududaan karto mararka qaar in ay imtixaanka qiyaamaan oo kale in ay haystaan buugaag ama combyuter oo kale oo markiiba ay su-aalihii ama googleka ama nidaamyada kale wax loo raadiyay intay u raadiyaan ay dhinacaas keeni karta in imtixaanadii aanay sidii loogu talagalay markuu ardaygu galaaska fadhiya aanay u dhicin ma keeni kartaa taas
horta sideedaba waxaa la yidhahdaa in qish la sameeya jaamacadaha ama waxbarashada dhan waa ka xaaraan ama markaa ha lagu arko oo isha ha lagu hayo ama yaan lagu arkin oo waxa la dhaha academic dishonest baa la yidhahdaa ardayga lagu qabtana mamnuucday ka tahay waa lagu ogol yahay dee haddii waxay ku xidhan tahay kulba su-aasha lagu weydiiya haddii waxyaabaha qaarkood dee baadhis baaba lagaaga baahan yahay waa inaad cilmi soo baadho oo aad buugta kala soo akrido oo aad soo baadho oo haddii mawduuc laga hadlayo mawduucaasi buugta kale maxay ka qoreen aqoon-yahanada kale maxay ka yidhaahdeen inaad keento dabeedna adiguna aad fikradaada iyo aqoontaadi aad kusoo darsato meelaha qaarkood waa loo baahan yahay had iyo jeerna dee waxaa la siiyaa heshiiskaasa ardayga lala galaa waa laga yaabaa arday inay isku dayaan inay wax khaymaan laakiin waa la ogaadaa inta badan oo waa la helaa waa la ogaan karaa ardaygaas inuu wax khaymayo mid kale midda kale qofku haddii uu la yimaado aniga qoraalkayga ingiriiska ama su-aasha aan bixinayo jawaabteeda aan bixinayo ayaa xataa laga fahmi karaa inaan wax khaymay iyo in kale iyo wax khaymay iyo in kale waa la baari karaa jaamacadda waxay leeyihiin dee meelo la geliyo oo sida inta loo geliyo haddii aan wax soo xaday markaaba la ogaanayo oo la garanayo waxaan in falastiin ay hore u qortay ama ay falastiin hore u tiri dabeedna ardaygana waxan uu soo xaday marka runtii marka la dee kalaasada dhexdooda xataa marka imtixaanada caadiga la qaadayo imika jaacadaha maraykanka oo kale anu halkan arday baan kahaa dhowr arday baan kahaa in badan ilaa muddo toban sana ku dhow jaamacadda xitaa calaaska macalinku ma ilaaliyo waxa weeyaan waad ka xishoonaysa inaad arday kale warqadiisa eegtid macalinku iskaga baxaa calaaska maba ilaaliyaanba wuu iskaga baxaya hadduu doono halkaasaa fadhidaa joona halkaas ku ag fadhiya xaduun halkaas ku ag fadhidaa hadduu xataa garan weydo waa iska kaxaysaa warqadan iska dhiibaysaa ma qishisid yani waa xaaraan ah bay tahay oo ma qishisid sharafna kuuma aha haddii lagu qabtana jaacadda laga eraya marka waa mas-uuliyad qofka saaran oo de qofka hadduu rabo inuu wax barto oo qofku qof weyn yahay oo heer jaamaciyeedna uu gaadhay inuu wax qisho oo uu soo xado suuragalba uma aha dee qofkii dee raba inuu inuu maaragtay marka intaa saasaan u arkaa anigu runtii waa mahadsantahay markana su-aalihii dhegeystayaasha magacaaga meeshaa joogtid iyo su-aasha walaal aa qabtid walaal magacaygu waa mikail jabiil waxaan joogaa columbus ohio state waxaan weydiin lahaa aqoonyahanka distance learningka saan ognahay faa'iido badan uu leeyahayo waxaa kamid a waktigii qofka waa self study oo kale qofka inuu isagu wax isbari karo laakiin sow dhanka kale lama dhigi karo waa arrin practicalkeeda oo kale ay yaryahay oo inta badan si yaryuun ah su-aasha koowaad waa taas talabaad waxay tahay so kuma habboona un qof aqoontiisu marka horeba aada u dhisnayd oo yacni dhamaystir oo kale sii ah oo yani lagama bilaabi karo qof cusub oo ama aqoontiisa marka horeba aysan dhisnayn inuu halkaa ka bilaabo waa mahadsan tahay haye cabdiraxmaan aad buu umahadsan waana su-aal qiimo la weeye horta number one imika de waktigan hadda la marayo ee technolojiyadu ay marayso walaal waa adiga la socdo oo dhaktar waxa laga yaaba talyaaniga jooga iyo dhaktar columbus haya jooga iyo ku south africa jooga waxa laga yaaba patient istanbul oo turkiga jooga in ay wada daweynayaan wada qalayaan oo horta technologiga halkaasu gaaray oo waxbarashadii xataa onlineka imika iska wadaaf waxyaabihii kale xitaa caafimaadki baa loo bedelay marka waxan waad arkaysaa waa dul taagan tahay macalinkii waad arkaysaa oo de macalinkii oo wixii soo duubay waad arkaysaa oo kaaska oo toban jeer dhegeysanaysaa marka xagga braskiina waad samayn kartaa oo taaliftigeeda de waxyaabaha synska oo dhan imika online baa lagu qaataa oo jaamacadaha ugu waaweyn maraykanka oo ay kamid tahay columbus ohio state university oo jaamacadaha ugu waaweyn gobolkaa joogto oo kale ama hartford oo kale elite university kuwa la yidhahdo oo dhan jaamacadaha waa yale oo kale dhammaantood online bay bixiyaan dhammaantoodna kuwa synsa iyo kuwa kaleba way bixiyaan marka taasi waxa weeyaan waxa weeyaan waa taa maxaan ku dhahay xagga de maaragtay qofku isaga ayuunbay ubuxilkaas saaran yahay macalinku inta kuu sheega waa in kooban adigu inaad baraskaas badan samaysid kuna noqotid waa mid adiga ku saaran tan kale waa runtaa oo qof aqoontiisa inay soo dhisanto waxa weeyaan waa loo baahan yahay oo inta badan waxaa la dhiirigeliyaa in dadka graduate levelka gaadhay tusaale ahaan high school ka soo baxay markaa haddana digreegii koowaad bachelortii qaatay oo kale in ay markaa haddana qofku ishubiyo inuu qoraalladiisa iyo wax walba uu ka bixi karo inuu qofku waxbarashada ka sarreysa ama b h d da ama masterka oo kale way u fududaanaysaa inkastoo kuwa online oo bachelor ay jiraan oo jaamacad kastaana ay bixiso noocay doonta ha noqota haddana qofku waxa waxa fiican baan anigu khibradeyda iyo aqoonteyda odhan lahaa wixii ka sarreeya bajularta inuu hadduu online ku qaadan karo uu ku qaato oo isagoo shaqeynayo weliba waa xilliga lagu mashquulsaya marka bajularta la dhameeyo qofka uu dhowr labaatan jir yahay uu shaqo u baahan yahay inta badan oo uu marka uu kaga bixi karo marka waa runtaa waa mid meesha taalla aqoontaada baseski waa inay dhisnaataa levelkaa doonto taagno laakiin aqoontaada baseski waa inay dhisnaataa haddii waa mahadsan tahay tusaale ahaan dhalinyaro badan oo waxaa jirta ama africa joogta ama carabaha jooga bariga dhexe u baahan in jaamacado maraykana ay dhigtaan maxaa muhiim ah inuu ardaygu heli karo oo ama qalab ha noqoto ama agab kaleo waxbarasho ha noqote inuu haysto si uu u helo waxbarasho jaamacadda uu doonaya horta falastina jaamacadaha onlinekii iminka waxaad moodaa berigii hore inay ka qaalisan yihiinba jaamacadihii kale oo onlinekii koorsada onlinekii inay koorsooyinkii kale ka qaalisan tahay berigii hore waxaa la islaa mar haddaan class la yimanaynin way ka jabnaaneen laakiin iminka way ka qaalisan yihiin taasi waa iisiyode waana dhaqaalo wax jirta ta labaad meesha taala horta wax badan looma baahno waa internet iyo inaad haysatid iyo computer iyo intere lagaa maarmaanka computerka ayna wada naqaanay dee emailka iyo inaad googleka wax ka baarin kartid iyo waxyaaba noocaasiya ta kale meesha taale waxa weeye waxaa jira imika koorsooyin bilaash ah oo caawa haddaad u baahantid ood rabtid inaad baratid introduction to computer yani wuxuu doona ha noqday fiilku doona ha noqday amaba maantada haddaad u baahantid inaad baratid journalism for example saxaafadda o kale inaad wax ka baratid for social change saxaafadda oo kale doorka ay ka qaadato inay mujtamaca badid haddaad wax baratid intaas oo koorsoo bilaasha imika jira imika waa laga jaamacadaha maraykanka oo dhani hadday tahay waxaa jira website la dhaha coursera coursera waxay sameeyey laba macalin oo gabadh iyo wiilka ah oo stanford macalimiinka ah oo yidhi war waxbarashada aynu dhigano classkan aan dhigano miyaanay habbooneyn in adduunkana aynu isaqab ku siino oo marka adigoo xamar jooga ama boorama jooga ama hargeysa jooga ayaad maanta waxbarasho bilaash ka qaadanaysaa jaamacadahaas oo bilaal lacag ah oo aad caawa haddaad u baahatid inaad jaamacad maraykan ku taala inaad wax ka dhigatid maadada aad doonti inaad dhigatid project management history language waxay doontaa noqotay imikaad dhigan karta bilaashna way kuu tahay corsera corsera oo kalaa bixisa
waa mahadsantaha markana dhegaystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga meeshaa joogtid iyo su-aasha aad qabtid falastiin waa mahadsan tahay waa cabdishaaq maxamed xayir oo kasoo hadlaya magaalada garowe waxaan rabaa cabdiraxmaan inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha koowaad waxa weeye ardaygu markuu ku baranayo internetka waxbarashada waxaa jira arday kaleeto oo toos u qaadanaya waxbarashadii marka ardaygan onlineka wax ku baranaya iyo ardaygaa kaleeto macalinkii toos u horjooga dhanka waxbarashada ma ka sinaanayaan maxaa kaleeto dhaariya ayuu helayaa tan kaleeto aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye inta badan waxaa la qadariyaa waxbarashada qofku uu tooska usoo qaato oo asagoo galaaska xaadiraya uu soo qaato marka maxaa faa-ida waan ka helaya marka waxbarashadii internetka kusoo qaato maadaama bulshadii ay tixgelinayso waxbarashadii kaleeto oo caadiga loo qaadanayo labada su-aalood baan rabaa inaan weydiiyo waa mahadsan tahay haye cabdiraxmaan cabdirsaaq aad baad umahadsan tahay horta labada ka ardayga onlineka ku baranaya iyo ka kaleba horta waxbarashada jaamacadaha ay bixiyaan ka calaaska ugu tegaya iyo ka onlineka ku baranayaba khidmad isku midaa la wada siiya fariinta macalinka gudbinayo si isku miday u wada gaadhaa macalinka lectureki isagoo duubay ayuu ardaygu arkaya oo u daawanaya marka inaad calaaska ugu tagtid iyo inaad online aad garowa kasoo geshid maanta waa isku mid anigoo maanta jikaaga jooga iyo adigoo garowa jooga ayaa class wada qaadan kara jaamacad ku taala london ku taala oxford university oo wada arkaya oo si uu maaragtay ardaygii london joogana aan wax la qaadana marka taasina dee laba arday oo cabdirasaaqow isku kala asixina way kala dadaal badan yihiin midba wax laga yaba inuu imtixaankiiba baasi waayo midna imtixaankii uu baaso waana laba arday oo isku si isku mid ah wax loogu wada dhigay marka taasi waxay ku xidhan tahay shaksiyan qofku isagu sida xilka uu isa saaray iyo mas-uuliyadda uu isa saaray ayay ku xidhan tahay taa taasna kaga jawaabaya ta labaad ee xagga faa'iidada horta berigii hore dee cuqdad baa laga qabay waxbarashada online-ka laakiin imika tii waa laga soo baxay oo dee jaamacadihii oo dhan baaba sidan wax u dhigaya oo dadkii wax shaqaalaysiinayay oo dhan baa shaqadii hadda maaragtay kambaniyada wax shaqaalaysiinaya baa ka odhanaya kay koorskaa soo qaado iyo koorskaa soo qaado ama online kusoo qaado ama traditional classkii caadiga kusoo qaado marka sha shaqadiina imika waa la bartay oo wixii de waxaa la bartay faaida ay leedahay awal berigi hore way ka duwanaan jirto waxa laga yaba in backage lagaaga soo diro warqad london lagaaga soo diro dabeedna ad cashara buog lagu soo diro ood akhridid baa laga yaabaa ood celisid su-aalinta lagusoo weydiiyo lakin imika way ka duwan tahay waa iska waa si life ah si life interaction baad samaynaysaa ood wada hadlaysaan wada xidhiidaysaan dhammaantiin marka caqabadaasi waa laga yaabaa dad badan inaana imika weli fahmin laakiin adduunku hadda siduu u socdaa waxa weyan waa sidaas weeyaan waana la aqbalayaa waana la rumaysan yahay midda kale dee jaamacad kasta oo online ah ama jaamacad kasta oo online wax ku bixisa koorsooyinkeeda coors coors baa maraykanka oo kale ay usiiyaan aqoonsi oo loo eega inay jaamacaddaas waxay bixinaysaa sidii waajibka ahayd ama sidii uu ardaygaas uga faa'iidaysanaya sidii loogu talagalay jaamacadna looma ogolaado coors inay bixiso ilaa sharciyadeeda oo la hubiyo inuu ardaygaasi uu ka helayo wuxuu u baahnaa waa mahadsan tahay cabdiraxmaan dhanka kale haddii ardaygii isagoo caalamka jooga gaar ahaan wadamada soo koraayo kale uu heli karo jaamacado ku yaalla wadamada reer galbeedka isagoo qoyskiisii la jooga ay u fududaan karto inuu qofkii jaamacad maraykanka ama yurub ku taalla uu kasoo baxo dhinaca kale ma laga yaabaa inay suuqxumo ku keento jaamacadihii wadamadaasi ka jiray oo ardadu ay door bidaan jaamacadahan ku yaalla wadamada horumaray
waa runtaa oo de horta laakiin wax weyn baa ay ayaa xanibaya waa runtahay oo hataa iminka maraykanka jaamacaduhu aad bay uga qaylayaan waxbarashadii onlinekii oo de ciidamo kalaa sidii uguma tegayso oo that's why ay jaamacadaha laftigoogu ay u soo wada bandhigeen kuwii xitaa traditional classka bixinayay ay usoo bandhigeen in classyo badan ay online ku bixin karaan si ay dee lacag u sameeyaan oo de ay jaamacaddi u jirto oo jiritaankeedi u jirto waa runtaa saameyn way ku sameynaysaa oo laakiin de kuwa gudaha oo kale soomaaliya oo kale waxay dee jaamacadda camuud oo kale imika ardada wax laga qabaa wax laga qabaa sanadkii semesterkii laba boqol iyo konton dollar ayuu wax ku dhiganayaan ardaygii laba boqol iyo konton dollar jaamacadaha dibadduna kuwan dee bilaashka ee sadaqada loola baxaya mooyaane laakiin kuwa la raba inay degree ahaadaan oo qofku inuu degree ku qaato kuwaas oo kale onlineka waa qaali oo de waxa laga yaabaa in koorsadii koorsyadii ay ay saddex kun afar kun oo dollar ardayga ay ku noqoto marka isagoo garowe ka helaya ama boorama ka helaya ama hargeysa ka helaya waxbarasho laba boqol iyo konton dollar kaga waxa laga yaabaa in marka xagga qiimaha ayaa still ay jaamacadaha onlineka ay qaali yihiin kuwa aan loogu talagelin kuwa bilaashka ah mooyaane kuwa kale ay weli qaali yihiin kuwa bilaashkina waxay kaga duwan yihiin kuwa kale waxa weeyaan kuwa bilaashkii dee degree ma qaadanaysid laakiin certificate baad qaadanaysaa wixii baad baranaysaa fiildkii baad baranaysaa waad ku shaqo tegi kartaa cvgaagaad ku qoran kartaa jaamacadaha qaarkood wax laga yaba inaad ka tixgeliyaan laakiin degree ma noqonaysa marka faraqaasaa udhexeeya waa mahadsan tahay marka la fiiriyo oo kale hadda heerka qalinjabinta oo kale jaamacadaha online-ka ah ma uga horeeyaan kuwa caadiga ah ee ardayga uu galaaska fariisto marka la fiiriyo tirada kasoo baxaysa waxbarashada online-ka ah ama distance learningka ee ardaygu uu waxbaranayo isagoo aan galaaska joogin horta waxay ku xiran tahay levelka tusaale ahaan undergraduate-ka wixii tusaale ahaan dee four years degree-ga qofka dadka qaadanaya wixii afarta sano jaamacadda marka high schoolka laga soo baxo waxa taasoo kale waxa ku badan ardayda maaragtay lugta ku tagta jaamacadda ee kalaaska dhex fadhiisata laakiin marka higher degree-ga maaragtay wixii ka sareeya masterka iyo wixii ka sareeya waxaa laga yaabaa inay ku badato maxaan ku radayay ay ku badato online-ku online-ku de sidiisa waa wax hadda cusub oo waxbarashada online-kii waa wax intan internet-ka u yimiday aada loogu soo batay oo da-deedu ay yar tahay kuwa kalena de wakti badan bay soo jireen oy soo socdeen marka weli ka hadda waxa ka badan de ardayda kasoo qalin jibinaysa maxaan ku dhahdaye jaamacadaha lugta lagu tago ee la dhex fadhiista calaaska la dhex fadhiya ayaa weli ka hadda badan laakiin tanna aad bay u koraysaa oo waxay ku socotaa xawaare aada u fog bay ku socotaa waa mahadsan tahay markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga meesha aad joogtid iyo su-aasha aad qabtid oo aad doonaysid inaad weydiiso cabdiraxmaan
magacaygu waa maxamuud faarax nuur waxaan joogaa xaasimad boodi puntland ee garowe waxaan rabaa inaan weydiiyo cabdiraxmaan hal su-aal su-aashaas waxa weeye qofka goorta ku dhiganaya waxaa la yidhahdo online uusan joogin meesha waxaa dhici karta inuu soo wajahanin caqabado kala duwan tusaale ahaan inuu internetka isagoo soo xaadiray internet uu ku cuslaado ama mataqaanay buro badan kasoo wajo marka sidee mataqaanay casharka maalinta dhaafo dib ugu soo celin karaa ama dib ugu heli karaa wa waa sax weyi horta waan ogahay internetkaasi weliba wadankeena oo kale aad bay de ciladiisa ugu baahan tahay anu haddaan ka imdayo afartii sano ugu dambeysayba waan waan waan ku shaqeynaya xaggaasaan joogay laakin waxa weeye horta internetka marka qaarkood wuu fiican yahay tusaala xilliga waa beriga oo kale soomaaliya o kale markaad joogto xilliga waa beriga oo kale wuu fiican yahay wuuna kale speed duwan yahay oo laftigiisu qofku dee speedka u isticmaalayaana nin walba dhaqaalihiisa iyo jeebkiisa intay ugaadha ayay ku xiran tahay kaw guriga ku isticmaalaya ama waxfiska ku isticmaalayo lakiin internetka soomaaliya aan ku arkay xilliga xilliyada qaarkood wuu fiican yahay xilliyada dadka ani wada isticmaalayn oo dhan waad isticmaali kartaa tan labaad wixii meeshaa lasoo geliyey dee usbuuc maaha biluu kugu jiraya weligaaba uu kugu jiraya oo waxaad xitaa casharkaasi cashar maantan ku dhaafay maaha laakiin berraad geli kartaa ood meeshii geli kartaa sahan dambe ad arki kartaa maalinta kale kuxitaad arki kartaa anytime buu meesha kugu jiraya oo wax kaa tegayo kaa suulaya maaha marka xilligaad internet heshidba waad geli kartaa inaad eegtidin waxa weeyaan asaymadada lagaa rabo xilliga ay dhacayaan ama waktiga lagaa doonayo ama su-aalaha lagusoo weydiiyo xilliga lagaa doonayo kuwan baa muhiim inaad la socotid laakiin wixii meesha la geliyaa wakti badan buu kugu jiraya waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysaan raba inaan kuweydiiyo waxa ay tahay fursad intee la eg ayay dhalinyarada shaqaysataahi ay u leedahay in ay wax ku bartaan iyagoo aan hadda galaas u baahnayn in ay tagaan oo shaqooyinkoodii iyo guryahoodii jooga mase keeni kartaa in tiradii dhalinyarada ahayd ee horey aan aqoonta heerka sare ama graduate-ka u haysan inay tani u noqoto fursad ay aqoontoodii ay kor ugu qaadaan
horta dhammaan ardayda soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed meeshay doonaan baxa joogaan weliba kuwa waddankii joogay ee aan fursad waxbarasho helin arrinta aan marka dhaweed hadal qaaday ee website-ka lahaa coursera way ka faaidaysan karaan waxaa dhigtay website-kaasi boqolaal kun oo arday ayaa koorse keliya wada qaata oo hindiya kasoo gala oo falastiin kasoo gala oo ciraaq kasoo gala oo u k kasoo gala oo maraykan ka gala ho waana waxbarasho bilaasha horta taas farintaan wax rabaa inaan marlabaad ku celiyo coursera website-ka la yidhaahdo oo haddii aad google-ka gashaan oo aad ku qortaan haddaad ku qortid daaqada yare google-ka wax laga baadha haddaad ku qortid free online courses haddaad ku qortid waxbarashada bilaashka ah haddaad ku qortid waxaad helaysaa intaas oo website oo waxbarashadaa bixiya oo ay jaamacadaha ugu waaweyn maanta ay dhigayaan oo macalimiintii jaamacadda ka dhigaysay oo macalimiinta ugu midakarsan la yaqaano wadanka laga yaqaano ay dhigayaan marka horta dadka soomaaliyeed waxbarashadaas iyadoo bilaasha kaga faa'idaysan karaa adigoo gurigaaga jooga oo aan meel la tegin kuwa waddankii joogaana wakti badan baaba inta bahaysan haddii aan shaqa haysan way ka faa'idaysan karaan isla waxaa laga yaabaa toban saacadood baa laga rabaa inaad maadadiida gelisid toban saacadood marka haddii aad qaadanaysid maado ah project management tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay jaamacaddu ama macalinku kaa rabo inaad isbuucii toddoba saacood sideed saacood aad gelisid marka qofku unbay ku xidhantay halku joogaba way ka faa'idaysan karaan soomaalidu waa inay baran karaan waana waxbarasho imika la ogaaday oo boqolaal kun oo arday malaayiin arday baa imigadaa dhigta oo oo ku mashquulsan oo maraykan iyo meel kasta kasoo gala marka ardayda aan fursadaa helin ee soomaaliyeed ee ee waddankii jooga way ka faa'idaysan karaan wayna geli karaan waxayna qaadan karaan bishii maxaan ku laba maado saddex maado ay qaadan karaan oo ay baran karaan oo shaqada ula tegi karaan haydhootole odhan karaan waxaan soo bartay waan aqaanaa fiilkan oo cv-giisana ku qoran karo aad u mahadsan tahay cabdiraxmaan
falastiin axmed iimaan aad bay mahadsan tahay waxaa barnaamijka kala qaybgelayay cabdiraxmaan geel jire oo b h d da ka diyaaray magaalada chicago intaynu haddii la idhaahdo toddobaadka dambe kulmi doono ka horna beri lixdii iyo barhkalonimo waa maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen fure iyo dhammaan saaxiibada v o dana sidaas iyo cawaysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.